Maalmaha Jimcaha iyo Khamiista, xeebta Lido ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa u damaashaad taga kumanaan ka mid a dadka ku nool magaalada Kismaayo kuwaas oo ka kala yimaada xaafadaha magaalada Kismaayo. Dadka u soo damaashaad taga xeebta Lido ee magaalada Kismaayo ayaa u badan dhallinyaro kuwaas oo inta badan fasax ka ah xarumaha waxbarashada ee ku yaal magaalada sida jaamacadaha iyo dugsiyada iyo xarumaha kale ee shaqooyinka kuwaas oo ku faraxsan in ay wakhtigooda inta badan ku bixiyaan dalxiiska iyo damaashaadka xeebta Lido. Xeebta Lido ee magaalada Kismaayo ayaa ka mid a xeebaha ku yaal magaalada ayna u damaashaad tagaan muwaadiniinta Soomaaliyeed maalmaha Jimcada iyo Khamiista hase yeeshee Lido marka laga yimaado maalmaha nasiinada maba jiro xilli ay firaaqo tahay maadaama ay inta badan u soo dalxiis tagaan dadka ajaanibta ah imaanaya magaalada Kismaayo iyagoona doonaya in ay arkaan khayraadka iyo xeebaha Ilaah ku manaystay dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada u soo dalxiis taga xeebta Lido oo inooga warbixinaya siday u arkaan damaashaadkooda.
waxaan maanta usoo damaasha tagnay xeebta liido oo ka mid ah xeebaha een, kismaayo saas ay tahay waxaan arkaysaan damaashaadka iyo dhallinyarada meesha baashaalayso jubbaland iyo khayraadkeedana waa u jeedaan dhallinyaradan waad u jeedaan dadka aad bay maalinka jamcaha iyo khamiista ay u imaadaan si fiican bay ugu damaashaadaan lixda bir waxay gudwanta maanta wallaahi maalin farxad badan waayo damaashaad macaan aan waqti ku qaadanayaa waan ku faraxsanaa barwaaqo wallaahi Intaan ku guda jiray waraysiga ku aadan dhallinyarada sida ay u arkaan dalxiiska iyo damaashaadka ayaa indhahaygu waxay qabanayeen laba doomood oo ku guda jira in dhalinta doonaysa dalxiiska jasiiradaha u qaadaan waxaa iiga warbixinaya siday u xaqabtireen baahiyaha dhanka dalxiiska milkiilaha doomahani keensaday xeebaha magaalada uguna talagalay in ay ku dalxiis tagaan dhalinta doonaysa in ay aadaan jasiiradaha ku xeeran magaalada Kismaayo.
waxaan rajeynaa oo kale inaan soo bal- aan ballaarin samayno inaan doomaha soo badino oo noocyadii mootooyinka aan keenno noocy- een, taana waxaa noo- noo samaysa shacabka maadaama ay soo dhiiranayaan kolba ay soo dhoweeyeen anigana insha allah haddii ilaahi yiraahdo waan sii ballaarin doonaa wasiirka wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta jubbaland ciidiid sulaymaan xaashi ayaa ka warbixiyey sida ay dalxiisayaasha u xiiseynayaan in ay ku dalxiisaan deegaanada jubbaland gaar ahaan xeebaha magaalada kismaayo iyo deegaanka goobweyn isagoona ka codsaday dhammaan dadka ganacsatada ah ee danaynaya in ay maalgishtaan goobaha dalxiiska jubbaland in ay u furan tahay maalgishigooda in dadka ganacsatada ah oo maalka ilaahay siiyey waxaan ku boorinaynaa inay fahmaan inay maalgashadaan dalxiiska oo huteelo iyo guryo qurxa badan iyo een, beero zuwa ah oo ugaadhii iyo xayawaankii la isugu keeno in ay samaystaan oo maalgashadaan inay u bannaan tahay oo ay ka heli karaan lacag fara badan